ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey magaalada jowhar si loo xoojiyo bilicda magaalada waxaana ololaha bilic soo celinta soo abaabulay maamulka magaalada jowhar iyo qaar kamida dhallinyarada ka shaqeeya nadiifinta wadooyinka iyo goobaha dadku ay ku kulmaan gudoomiyaha magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar ayaa bulshada magaalada jowhar ugu baaqay ilaalinta bilicda magaalada jowhar waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo shacabka reer jowhar ama magaalada jowhar ee aadka aan u jeclahay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda iyo wax weliba oo maxaan ku rahayto xumaan keenaayo sida geetihuudka bulaacadaha wasaqda in ay ka shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in awaamiirta ay qaataan meelaha danta guud waxaa maanta ka bacdi u heelan golihii deegaanka iyo shacabkii oo isku duuban saldhiggii booliiska ciidamadii kala dugnaa ayaa waxay diyaar u yihiin meelaha danta guud inay ka shaqeeyaan laga bilaabo maanta waxaan magaciisii iswarsad doonin waxaa magaciisii aan u dulqaada doonin shacabka aan jeclaa haddii ay sameyn waayaan awaamiirta naga soo baxdi ee ah dhabbo xidhan inuu kuwa xirnaa karin kuwa iimaanlaawayaasha ah ee jecel maxaan ku rahayto in wadadii ama dhulkii ay lahaayeen in ka badan inay ku darsadaan haltaaka kaa ogolaamayno ee danta guud ah wadada waa in la helaa wadooyinka la furaa kaa ogolaamayno bulaacad ummaddaa magaciisii nadaafad daro ama magaciisii caafimaad daro aan ku magaciisiinayna ama kaa ogolaanayno koronta hadday kugu jirto gurigaada ku jirto waa albaabkaadana waa inaad magaciisii ku xirtaa qofkii koronta ugu jirin ma haysano haddii aan si kale loo sheegin dadka hadalka oo kala googoynaayo annaga ma amrooyni ololahan ayaa looga leeyahay in sare lagu qaado bilicda iyo nadaafadda magaalada jowhar ee caasimadda duul goboleedka hirshabelle